kulan wacan oo wanaagsan khiyaartaana dhegaystahay meel kastood nagala jaan qaadaysan halkan waa raadiyo dalsan waxaana ku soo dhowaataan warka subax qodobada ugu waaweyn yahaynana waxaa ka mid a kooxo ku hubaysan baastooladoo magaalada muqdisho ku dilay agaasimo ka tirsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada doorashada kuraas ka mid a golaha shacabka oo maanta ka dhacaysa magaalada dhuusamareeb siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka hiiraan oo ka soo hor jeestay ciidanka dowladda soomaaliya ay geysay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay amiirka qatar waxayna kala wada hadleen iaad ku daawan doontaan salaadiinta waxgaradka iyo siyaasiyiinta beesha kursiga hob afar iyo lixdan oo kasoo oo ku taageeray kursigaas in looga tanaasulo murashax xildhibaan oo u taagan kursigaas akhbaaraadka arrimaha dibaddana waxaa ugu waaweyn gargaarkii ugu horreeyey oo la gaadhsiiyey gobolka tigreyga ee halakeyeen dagaaladu
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g blas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale kulan wacan akhyaartana dhegaystay hawada nagala jaan qaado meel kastoo dunida ka joogtaan halkan waa raadiyo dalson waa maalinimo khamiisa toddobylaatanka bisha koobaad laba kun labaiyo labaatan waxaanad ku soo dhawaataan warkii subax oo faah-faahsan waxaa magaalada muqdisho xalay lagu dilay haweenay ka tirsanayd wasaaradda arrimaha iyo bulshada waxaa magaalada muqdisho xalay lagu dilay agaasimihii maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya safiya abubakar karaani waxaana ka soo baxaya faahfaahinno dheeraada oo ku saabsan dilkeeda dilka haweeneyda ayaa waxaa fuliya kooxo baastoolad ku hubaysan waxaana la sheegay in goobta isaga baxsadeen dableyda hubaysan ee dilkaas fulisay ciidanka ammaanka ayaa goobta soo gaadho howlgelina ka sameeyey dilka kadib wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka tacsiisay geerida haweeneydaasi wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya oo ugu horreeyaan wasiirka wasiiru dowlaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda agaasimaha guud agaasime waaxeedyada iyo sidoo kale dhammaan howlwadana wasaaradda waxay ka murugoonayaan geerida ku timi allaha u naxariistee agaasimihii maaliyadda ee wasaaradda safiyo abubarka kaaraani oo muqdisho xalay lagu dilay allaha u naxariistay safiyo adeegeedii qaranka ay ka soo baxday maraaxilkii kala duwanaa ee dalka ugu soo shaqaysayna waxay tusaare nowl u yihiin shaqaalaha rayidka ee bulshada waxaana si gaar ah uga tacsiyadanaa carruurteeda shacabka soomaaliyeed ee ay ka baxday madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sida oo kale amiirka dalka qatar ayaa khadka telefoonka ku wada xidhiidhay madaxweynaha muddaxuleedkiisa dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay amiirka dowladda qatar sheekh tamiim binu xaamid waxayna madaxweynaha ka wada hadleen xoojinta xidhiidhka labada dal ka dhexeeya sidii loo soo xoojin lahaa isla markaasina labada dal xidhiidhkooda loo sii amaqaadi lahaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sida oo kale amiirka qatar ayaa ka wada hadlay xaaladihii u dambeeyey ee soomaaliya dowladda qatar waxay ka mid tahay dowladaha shantii sane ee u dambeeyey taageerayay soomaaliya muddo badan waxa ay maalgelinaysay sida la sheego villa soomaaliya siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka hiiraan oo ka soo hor jeestay ciidanka dowladda soomaaliya geysay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waryaheena farxi muraad hayno waranto
uusan wax wara ka haynin ciidamada la geeyey magaalada beledweyne waxaana ay ku eedeeyeen madaxtooyada soomaaliya iyaga oo sheegay in dhibaatada ka dhalata magaalada beledweyne amaba ay ka geystaan ciidamadaasi inay qaadi doonaan taliyaasha ciidamada iyo sidoo kale madaxtooyada soomaaliya mas-uuliyiintii goobta ka hadlay waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha gudaha jenaraal mukhtaar taliyihii hore ee ciidamada nabad sugidda cabdulaahi sambaloolshe wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada cabdulaahi goodax bare iyo mas-uuliyiin kale xukuumad ahaan ra-iisul wasaaraha markaan arrintaas ka waraysanayna xukuumadda kolley waxay kasoo saari doontaa arrinkaas go-aanay kasoo saari doontaa arrintaas maaragtay qaabka ciidankaas meesha ay ku tagaan iyo iyo ujeedooyinka ciidanka loo geeyey kulley xukuumadda arrintaas ayaa waxay soo saari doontaa tallaabo arrintaas ku wajahan maarata hadduu ilaahay idmo arrinkaasna waa arrin aan laysla ogeyn waa arrin maarata xukuumadda aysan ka warqabin ma aha maadaama ay doorashooyinka iyo nabadgelyadooda ay u xil saaran tahay xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha uu mas-uuliyaddeeda koowaad leeyahayna aan lagala tashanin uusan ka warqabin arrinkaas marka waxaan leenahay go-aan ka soo bixi doona xukuumadda kolleyba soo saari doonta insha allah hadduu ilaahay idmo annagana waxaan leenahay arrin aan ka warqabnay ma aha meeshana ma aha meel u baahan in ciidan maaragtay arrinteeda lagu xalliyo ciidamadaas waxaan leenahay in howlaha loogu talagalay oo kale ay ku soo ekaadaan midda labaad waxaan raadinay aniga oo ka mid ah xukuumadda oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha arrinkaas markaa iska waraysanay annagoo dhanna aan ra-iisul wasaaraha u wada tagnay arrintaas ma aha arrin ay xukuumaddu ka warqabto oo ciidankaas meesha la geeyey iyo ujeeddada loo geeyey iyo sababta loo geeyey midna ma aha arrin ay ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa mid ay ka warqabaan janannada diray ciidankaas wax allaale wixii hanti iyo naf dhib gaalo si shakhsi ah ayaan u daba istaageenna si shakhsi askari laga keenay meel fog dhibkuu geystay annaga ma naqan laakiin jananka diray iyo taliyaha wato ee amarkaas guracan qaatay waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeedna markhaati uga dhigaynaa inaan meel fog la gaarayn haddii aad mooddeen muddada gaaban oo wakhtigan raaliska lagu jiro inay wuxuu ku yaraan lana iloobaayo waxaan rabaa inaan idiin sheego reer hiiraan waxma iloobaan taliyaasha sarsare ee ciidanka khaasatan xoogga dalka soomaaliya odowaa iyo biixi waxaan si cad ugu sheegaynaa wixii beledweyne askari xoogga dalka soomaaliyeed uu ka geysto inaan si toosa si toosa aada mas-uuliyaddeeda u qaadaysaan maamulkaas waxaan leeyahay hirshabelle iyo madaxweyne cali guudlaawe in ay si dhaba u daraaseeyaan aysan isku halayn cudud militari iyo cudud boliis iyo cudud harmacad iyo cudud nin kale oo dana kale uu meesha geeyey cali guudlaawe madaxweyne ayaa u tahay hirshabelle waada tegi doontaa wakhti ilaaha yidhaahadna tegi doontaa dadkaada u nax waxa jowhar doorashada ka socota mid lamid inay beledweyne ka dhacdaa loo baahan yahay sida ay jowhar ugu qabsoonto warkaas aad u dhegaysta jowhar doorashadaasay uga dhacdaa si lamida inay beledweyne uga dhacdaa rabnaa annaga jowhar siday uga dhacdo si lamida inuu uga dhacdaa rabnaa dadka oo si cadaalada u tartamaan rabnaa jowharna in gacanta midig lagu maamulo beledweynena bidix lagu maamulo qof aan ka yeelayna ma jirto aniga tan kaleetana waxay tahay meesha waxaa tegay nin la yidhaahdo biixi oo xooggada ku haysta kana gooyey jubbooyinka intooda kaleeto ama jubbaland inteeda kaleeto oo micnaheedu tahay qabiilka farmaajo ayaa degan iyo biixi gado waana diideen inay kismaayo laga xukumo sida gada ay u maamulaanay rabaan inay beledweyne u maamulaan taasna waxaan rabnaa inaan u sheegno in aadan xawaallow qaadanina in aadan u ogolaanina biixi inuu ka taliyo sida gado uga taliyo beledweyne inuuga taliyo inaadan marnaba ogolaanina madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wakhtigiisa u dhammaaday arrinkaasi qasuu kaga jeedaa imaa inuu wax ku dhaco oo uu doorashada ku dhaco wa imaa uu meesha fawda ka sameeyo munaasabad iyo sabab kaleoo ciidankaas loo geeya annaga ma aragno waxaan rabnaa marka inaan mar kale iyo mar kale ku baaqno ciidankaas hay-adaha ay khusayso gaashaandhigga iyo aanay arrinkan waa arrin siyaasadeed
farxiye muraad oo warkaas inala socodsiinaysa way mahadsan tahay dowladda federaalka soomaaliya ciidamo ku daabalaysa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kuwaasoo isugu jira ciidamada gorgor iyo sidoo kale harimacad doorashada kuraas ka mid a golaha shacabka oo maanta ka dhacaysa magaalada dhuusamareeb wariyaheena cabdisalaam juulle shaakir haynoo mariya warkan magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa lagu wadaa in maanta ay ka dhacdo doorashada afar kursi oo ka tirsan golaha shacabka afartan kursi oo ka mid ah ay dumar u tartamayaan ayaa waxaa lagu wadaa inay kasoo baxaan xildhibaano cusub maadaama aysan ka mid ahayn musharaxiinta xildhibaanadii afartii sano ee lasoo dhaafay ee kursigaasi ku fadhiyey oo ewer lixdan iyo afar ayaa afartii sano oo lasoo dhaafay waxaa ku fadhiyey saaharo ama ku fadhiisay saaharo cumar maalin hase yeeshee waxaa ku tartami doona musharaxiinta kale ah maxamed ibraahim cali maxamed cajiib iyo cabdulaahi iimaan afrax kursiga hob ewer sagaashan iyo lix waxaa ku fadhiyey afartii sano ee lasoo dhaafay cabdicasiis cilmi cali balse waxaa maanta ku tartamaya haali axmed diiriye iyo xakiime xirse cali kursiga hob laba boqol afartan iyo sideed waxaa afartii sano ee lasoo dhaafay ku fadhiyey maxamed abti maxamed abtidoon waxaana ku tartamaya kursigan saadiq cumar xasan iyo cabdulaahi xirsi dirshe hoob ewer siddeetan iyo sagaal waxaa afartii sano lasoo dhaafay ku fadhiyey cabdi shire jaamac waxaana ku tartami doona musharaxiin dhowra oo ilaa iyo saddex gaaraya uu ka mid yahay yaasiin cabdijaamac qaasim cabdikariin cilmiseyd baar maxamed raagi doorashada afartan kursi ee maanta ka dhacaysa magaalada dhuusa mareeb ayaa la aaminsan yahay in lasii ogyahay afarta xildhibaan ee ku soo baxaya tartanka doorashada doorashada golaha shacabka ayaa haddaba waxay ka socotaa dowlad goboleedyada dalka iyo magaalada muqdisho waxaana muuqata in lasii dardargelinayo doorashada golaha shacabka oo hadda la filayo in shan iyo labaatanka bisha februari guud ahaan lasoo gabagabeeyo
cabdisalaam juule shaakir oo warkaas inoo marinayay wuu mahadsan yahay salaadiinta waxgaradka iyo siyaasada beesha kursiga hob afar iyo lixdan ka qabsantay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug murashax xildhibaan oo u taagan kursigaas siduu ku warramay waryaheena maxamed cabdi xasan iidle mada galmudug waxaa ku dhan matalayaasha siyaasadda suldaanka guud jilba culusta ay ka go'do talada kursiga hob lixdan iyo afar iyo musharaxiinta u taagan kursigan waxaana si cad looga sheegay kulankan in wax caqabad ama khilaaf ah aysan ka jirin doorashada kursigan iyadoo sidoo kale si adag loogu jawaabay shakhsiyaad sheegtay inay cabasho ka qabaan kursigan kuwaas oo aan lahayn matalaadiisa siyaasadeed ah koob sigistifoor anaa soo hayay haddana muxuu ahay ti annaga iskaleh haddana musharaxiinta qaada lahaayeen waa taagan yihiin waa joogaan waana ku midaysan yihiin beesha absuge waa zahro cumar maalin oo shantii sane ee lasoo dhaafay beesha absuge oo leh kursigan ku matalaysay waxaana iyada iyo musharax cabdi colaad raage ay sheegeen inay u tanaasuleen kursiganna ay matalaadiisa ay ku garab taagan yihiin musharaxa ugu cadcad kursigan ganacsada maxamed ibraahim cali cajiib oo ay tilmaameen inuu yahay shakhsi leh firfircooni hal abuur iyo dadaal uu wax badan ugu qaban karo bulshada uu matalayo musharax cajiib ayaa ka mida shakhsiyaadka dowrka fiican ka soo qaatay nabadda dibudhiska iyo horumarka dalka waana midda keentay in musharaxiintii kula tartami lahaa kursigan iyo beeshiisuba ay isku raacaan in loo tanaasulo doorashadii laba kun iyo lix iyo tobankii ayuu cajiib u tartamay kursigan waxaana doorashadan ay noqonaysaa tii labaad ee uu u tartamo kursigan kulanka ka dhacay magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa goobjoog ka ahaa suldaanka guud ee beesha wacaysle suldaan maxamed cabdi shiddo siyaasiyiin iyo musharaxa loo tanaasulay ee kursiga hob lixdan iyo afar maxamed ibraahim cali cajiib ka qaybgalayaashii kulankan ayaa sheegay in kursigan wax caqabada aysan ka jirin beeshii lahaydna ay isku raacsan tahay sida ay hawshiisa u socoto shakhsiyaadka arrimihiisa ka hadlayna aysan matalaadiisa shaqo ku lahayn koob sigistifoor anaa soo hayay haddana muxuu ahay ti annaga iskaleh haddana musharaxiinta qaada lahaayeen waa taagan yihiin waa joogaan waana ku midaysan yihiin beesha absuge qof kale kula qoran iyo qof kale kula waxaysa ma leh marka waxaan jeclaan lahaa in laysku ixtiraamo anaga kulaas kale waa ixtiraamnaa soomaali waa inay iswada ixtiraamto kursiga loo socdo waa kursi qaran qabiil laguma difaacayo qaranka soomaalida dhan baa lagu difaaca laga bilaabo luwi cadde ilaa raaskamboone oo lagu difaaca marka saas daraaddeed ah waxaan rabaa in loo wada shaqeeyo danta qaran tii qabiilka iyadoo hoos ku jirto qabiilka waa lagu imaana afar sanoo soo socda sida annagaba aan isku dayna inaan raadino aan helno qof iyo cod oo inoo suurtoobi weysa inay afar sanoo soo socoto xildhibaankayga ka soo baxaya beeshayda iyo xildhibaanada kaleo ka imaanayaan oo qaran ah ay markaas ku gaaraan aada iyo aadan maanta u faraxsanahay farxaddayda aaday u ballaaran tahay maadaama aan dadkayga dhan aan dhex joogo lagu ixtiraamaya inta aan xilkaan hayay anigana muxuu ahayto aan ku ixtiraami doono qof kaleeto ibedeli doono oo muxuu ahayto aan iga fogeyn oo kursigana iska leh inaan wax yar iftiimiyo maalmahan waxaan maqlaynay hadallo iyo waraaqo isdhaadhaafaaya oo looga hadlaayo kursigan runtii hadalladaas hadallo macaan badan ma ahayn warqadana kuma socon hab sharciya iyo hab maamuusa kuma socon waxaana inta badan ay ka imaanayeen walaalo nala dhashay balse kursigan aysan ku lahayn qoondo haba yaraatee walaalahaas waxaan leeyahay walaalayaal oo aan istixtiraamno ninba kursiga uu leeyahay kursiga hoob wuxuu qaas u yahay beeshan qoondahaan kursigan absugaa iskale lalama leh in lagu kadsoomo lama rabo walaalaha meelaha sida maynarka uga hadlaan waxaan leenahay shooda waxaan ku faraxsanahay in aan maanta wada joogno meeshii ii ahayd xaruntii oo aan idinku matalayay deegaan doorashadeennii maalmahan waxaan ka cudurdaarnaha howlo shaqo iyo barnaamijyo kale oo aan lahay aawadeed iima suurtagelin inaan inta gogol dhigo aan ku sheekaysanno laakiin maanta gabagaba
maxamed cabdi xasan oo warkaas inoo marinayay aad iyo aad buu u mahadsan yahay akhbaaraadka amuulaha dibadda idin haynana haddii aynu saaka jalleecno waxaa ka mid a aynu aadna dhankaas iyo tigrayga hay-adda laanqayrta bisha cas ee caalamiga ee marka magaceega lasoo gaabiyo loo akhriyo i c r c ayaa sheegaysa in markii ugu horraysay muddo shan bilooda in kanaalo dawaa la gaadhsiin doono gobolka dagaalku halakeeyeen ee ka tirsan etoobiya iyo tigrayga arrintan ayaa ka dambaysa kadib markii ay diyaarad tageen caasimadda tigreega ee makalle waxayna hay-adda laanqeybta bisha cas ee caalamiga ay sheegaysaa in duulmaadyo dheeraada ay maalmaha soo socda ku soo fool leeyihiin gobolka colaaduhu halakeeyeen ee tigreega sahayda qaarkeed waxaa lasoo marin doonaa dhulka arrintan ayaa ka dambaysa codsi loo jeediyey dowladda etoobiya ku saabsanaa in ay fududayso in diyaarad loo keeno si ay u sahasho in dagaal gobolka dagaaladu halakeeyana etoobiya ee tigrayga la gaadhsiiyo daawooyin iyo cunno dadka bukaanka ayaa u dhimanaya daawayari iyo caafimaad la-aan dagaallo ayaa ka soo cusboonaaday dhulka ku teedsan inta u dhexaysa gobolka tigrayga iyo sidoo kale kan canfarta waasoo laga yaabo in ku siifdaan dhulka kale ee etoobiya ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegaya in aan la ogolayn in daawo la gaadhsiiyo gobolka tigreeg ee dagaaladu halakeeyeen bishii meeye sanadkii hore sidaas bay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunku sanadkii hore laakiin gobolka tigreega waa gobol eeda badan laga sheeganayo oo waxaa laga geystay dilal codsiyo iyo sidoo kale in lagu tuntay xuquuqda aadamiga dowladda etoobiya ayaa gacanta saartay t b l f warka subax oo idiin daadihinaya anigoo cabdiwahaab maxamed jaamac cabdiwahaab xilgu jaawo soo saaray cabdisalaan juula shaakir oo dhanka farsamada inoogu jiray cabdiwahaab intaas baan kusoo gabagabanayna nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dansan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa tale la hel